iyadoo maalinnimadii shalay xabsiga la dhigay guddoomiyaha degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir laguna eedeeyey in uu dhacay cunto loogu talagalay in la siiyo dadka naafada ah ee milatarigii hore ee dowladda soomaaliya ee ku jira cisbitaalka martiini ee magaalada muqdisho ayaa ugu dambeyn waxa uu dembigaasi ka noqday beri kaasi oo la sii daayey xalay saacaddu markay ahayd toddoba saac habeennimo haddaba falkaasi lagula kacay gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ninka lagu magacaabo cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir ayaa waxaa si xoog la uga dhiidiyey odayaal ka soo jeeda beeshiisa banaadiriga waa kan odayaasha waxaana fadhinaa degmada xamarweyne odayaasha dhaqanka qoomiyeyda banaadirina waa fadhinaan gabadhaheyda taasoo ay fadhigaan maanta ay masalayso aad waxaan ugu argagaxnay xali markaan maqalnay gudoomiyaha degmada xamarweyne la xiri xagee lagu xiri saldhig afridooda maya xagee lagu xiri waxaa lagu xiri degmada xamarjajab ma isla yihiin degmada xamarjajab iyo degmada xamarweyne isma laha taa horta waxa weeye sharciyan waa in si brotocoola wax loo sameeyaa way ka baxsan tahay protocoolka usoo wax la hubsanin usoo meel la marin usoo yaana loo imaanin inaan la katimaareeyo sharafta banaadir laga dhacay maad iyo aad baa nagula dhacay maxaa jira sharciga yaalaa waxaa yaalaa maxkamaa taala horta hubsada hubsasha halgeelaa la siistaa ireer soomaalida waxba ma hubsanin waa soo orodaan wiilkaa waa xirtay iyadoo haatan lasoo sii daayay gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir kadib kolkii cabasho xoogle ay ka muujiyeen arrimahaasi dhaqanka reer banaadiriga ayaa sidoo kale waxaa magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose guddoomiyaheeda laga soo xiray afar iyo labaatankii bishii nofembar ee aynu ka soo gudubnay iyadoo guddoomiyaha degmadaasi shaacir cabdi cilmi lagu eedeeyey in uu markaasi magaalada intuu guddoomiyaha ka ahaa ka safriyey dhuxul la sheegay halkaasi in ay tiilay tan iyo intii shabaab laga xoreeyey degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose haddaba guddoomiyihii degmada baraawe shaacir cabdi cilmi oo afar iyo labaatankii nofembar lagu xiray xarun aan la aqoonin oo ay leeyihiin ciidanka booliiska ee dowladda ayaa ugu dambeyn tobanka bishan january ee aynu ku jirno waxaa loo gudbiyey xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho iyadoo sidoo kalena arrimihiisa cid ka hadashay ama dowladda kala xaashay aanay jirin haddaba si aynu arrimahaasi iyo weliba waxa arrimahaasi ay salka ku hayaan aanu si gaara u eegno ayaa waxaa haatan khadka si toosa ugu jira isagoo ku sugan dalka denmark cabdiraxmaan sheekh maxamed shaam shaam oo horey u soo noqday guddoomiyaha degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla mar ahaantaana ah shakhsi aad u yaqaano maamulka degmada iyo weliba guddoomiyihii baraabe ee shaacir ayaa waxaan marka hore weydiinay shaam marka la yidhaahdo haysashada dowladda in ay haysato shakhsi guddoomiye degmo ah intee in la eg ayaa lahayn karaa shakhsiga iyadoo aan wax maxkamada lasoo taagin alawurka nidaamka horta waa ku salaamaya marka hore soomaaliya waxaa ka jira nidaam iyo sharci iyo dastuur ay degsatay ummadda soomaaliyeed ku meel gaarba ha iska ahaado waxa uu dhigayaa in qofka afar iyo labaatan saac kadib aan maxkamad aan la geynin ama aan loo gudbinin maxaa la yidhaahdaa in xeer maxkamadeed lagu soo saarin ama xataa lagu daray afartan iyo sideed saacadood qofka aan lagu hayn karin xabsi ama saldhig boolis intaba ayadoo aan maxkamad xukumin marka sidaa daraaddeed walaalkan shaacir anaa marka hore xambaaraynaya aada iyo aadna ugu xun xarbi loo jeestay sharci darada ah ee dulmiga ah oo lagu maaday isaga iyo rag kale isaga ka hooseeyada ayaa waxaan leeyahay in arrintaasi aysan sharcino ku fadhinin ay tahay awood isu sheegasho dhuxushaas cidda iskaleena waa la yaqaanaa waa ganacsato reer muqdisho ah oo muqdisho fadhiyo oo ganacsiyayin ku leh si dadkaasi loo badbaadiyo ayaa guddoomiyaha degmada mudane shaacir loo xiray ayadoo aad dareemi kartid nin mas-uul ah xasaaniyad leh oo guddoomiye degmo ah in herocopter loo soo kiraysto la imaado xeer ilaaliyihii waddanka ninka lagu sheegayo uu isagu wado la jirdilo meel aan la garanaynin lagu haayo in muddo ah kadib kadib iyadoo maxkamad la saarinna loo gudbiyo xabsiga dhexe tobankii janaayo ilaa haddan uu ku xiran yahay oo ku dhow haddan laba bilood wax maxkamadda la keenin runaanta waa nasiib daro dhibaatooyinka wadanka ka jiray ka mid tahay oo maanta in ugu dambeysay oo lagu sii daayay gudoomiyihii degmada xamriyeene markii shirkool loo dhigay ka horna ay dhacday in wasaaradda haweenka agaasimaheeda guud meesha laga xiray isagoona ay wasiiradii ka hadashay wax dembi ahna lagu eynin marka waxaa meeshaasi ka cad in la bartilmaameysanayo qof kasta oo soomaali ah aan hogaansanayn awoodna wax ku raadinaynin deegaankiisa ha joogo ama xeer qaran ha joogo taasoo loola jeedo in dadka soomaaliyeed lagu maquuniyo dad kalena ay maquuniyaan si ay meesha ninka xamriyeeno joogo ay guddoomiyaha ah ee loogu qabsado ama kan baraada joogo isagana u qabsado marka arrintaas arrin loo dulqaadan kara ma aha sharcina ma aha
waa tahay shaam runtii sharci ma aha arrimuhu marka ay taagan yihiin laakiin waxaa haddana xaqiiqo ah in dowladdii ay og tahay guddoomiye ninkan maaha nin caadiya waa nin guddoomiye degmo ahaa gobolkana wuxuu leeyahay maamul oo guddoomiyihii gobolka ayaa jiro marka maxaad is leedahay arrimahan guddoomiyihii gobolka haddaanu ka hadlaynin dowladdii dhexe ayaan ka hadlaynin beesha uu ka soo jeedo ilan waan arkaynaa meeshaan beeraha laftirkooda kaalin bay ku leeyihiin mise arrimuhu waa sidii ay khadiijo diiriye u tiri maskiin baa miska la fuulo leh
walow arrintaas wasiiraddu si fiican ay u sheegtay in rumaantii shabeellada hoose wax maamula kama jiro niman mooryaan ah oo burcad ah aa meesha iska jooga marka baraadana haddee xilligii cabdilaahi yuusuf oo annaga aan wada joognay oo dadka deegaanka ayna doorteen ayaa maamul rasmiga ka jiray marka shaacir dadkaasi markaas kadib ayaa isagana ay beelihii deegaanka ay soo magacaawdeen marka waxaa nasiib darraa dadka deegaankii oo afar iyo labaatan sana la haystay in wiilkooda maanta hortooda lagu wato baraawa xabsigay leedahay maxkamaday leedahay hadday run sheegayan meeshay kuhan lahaayeen marka waxaa loola jeedaa in ninkaasi la wado nimanka mooryaanta meesha hadda jooga ay iska dhuuqaan ilaa maantana dhuxusha meesha taala waa la dhoofiyaa hadda wararka maqaalka aan haynaba waxay sheegayaan in shariif xasan iyo rag ganacsata ah iyo ninka guddoomiyaha gobolka hadda sheegta inay ganacsatadaasi xiriir la leeyihiin ayagoo ay saaxiibo yihiin ay dheefinayaan marka si wixii loo maldaho ayaa shaacir iyo ragga asxaabtiisa oo masaakiinta iska ah meesha xabsiga loogu diray marka taasi ayaa ah ulijeedada rasmiga ah marka aanan kusii fogaanaynin xog badanna hadeertaan aan ka raadinayno waxaan cambaareynayaa marka dadka reer baraada oo deegaanka ah sunna ugu horeysa iyo walaalahooda kale reer baraadaha aada oo wiilkooda hortooda lagu xiray ilaa hadda aysan ka hadlin waxaa arki doontay maalin nuuraana abakar iyo ragga kale ee xamar idin jooga in lagu xiro waxyaabo sharci darro ah iyadana markaas aa afka furi doontaan haddii kale maanta hadla wiilkiina soo deysta meesha dowlad kama jirto wax sharci kama jiro nin allaala ninkii aan qora haysanin oo miskiin ah sida ay wasiiradii ee qarankaba ay sheegtay ayadaa yeeshay iska la samaysta marka haddaysan hub qabin hadda codkooda waa inuu shaqeeyaa ragga digadaha jooga marka waxyaabaha caawan idaacadda ula soo xiriir waxaa ka mid ah in ummadda soomaaliyeed aan u sheega meesha dhibaato badan ay ka jirto gobolkaas shabeellada hoosena uusan ahayn gobol xur ah weli ay joogaan mooryaantii haysa jirtay waxaa ogtihiin in shabeellada hoose taare ka fog ay soo martay ninkii afgooda xooga ku haysan jiray dhibaatada ku haya maanta in dowladda ay ku abaalmarisay in gobol ka mida gobollada soomaaliya isaga kasoo jeeda in gudoomiye gobol looga dhigay marka taa saacad marka waxaa la rabaa in dhixilowgii meesha joogi jiray oo dhixis ku caanbaxeeya xaaraanta in meesha uu sii joogaa la rabaa gudoomiyaha meesha ka baxa marka raggii ayaa sii shaqaysanaya sii faa'iidaysanaya marka hadda waxaa la sheegayo oo meesha ka jiro maamul goboleed iyo maamul gobol yidhahda waxba kama jiraan saraha sariif xasanka meesha waa tagay meeshana booqasho u tagay iyo dano isaga leeyahay wuu ogaa arrimahan oo dhan marka waxaaba laga yaabaaba dhuxushaas inuu sii dhoofinayo amazon kala hadlay marka si aysan ayaga ugu soo noqonin sheekada waa sheeko laysla ogyahay hadda xamaruu iska jeedaayo meeshuu dalaal ka yahay ummadii soomaaliyeed isaga markaas uu khiyaanayo doorashada beendanta ah boodaba ay kursanayeen hadda kuwii xataa uu u shaqeyn laayahay marka waxawaa arrintaas arrin aad u saalxun waaye dhibaato weynna ka jirto marka runaanta guddoomiyahan waa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dowladda xamar kusoo daysa haddaysan soo daynin ceelaha maanta ka yaala xamar iyo mid kasii daranay kusoo noqonaysaa lama ilowsana dad buu leeyahay ummad soomaaliyeed buu leeyahay hees caalamka waan u sheegnay dowladaha aan la joogno iyo hay-adaha xuquuqinsaanka kulli riboodyada maalin maalin waan siinaa waayo haddii wadankii aa ku dhalatay aa mas-uulka ka tahay lagugu xiraayo haddee adduunka sharcigaa ku jira sharcigaas baa annagana aan usii gudbinayna haddaysan soo doonina arrintaas haddee ilaahi heer maxkamadeed caalamiya laisla gaarayaa waayo haddii dambi leeyahay mudana shaacir maxkamadaa lasoo taagi lahaa waa loo sheegi lahaa sida ninkan miskiinka ee suudaanka aan hadda kasoo bartay oo xamriyeyne looga dhigay maqaar saar ayay rabaan iyagana sidoo kale marka shaacir inay diidaan filaa marka waxaan rajeynayaa inay soo daayaan haddaysan soo doonina hadda annaga hawsheeda awal bawaageedna haddana waan sii wadaynaa laakiin ummadda soomaaliyeed inay ogaato aysan ku kadsoomin ayaan aniga ulajeedkeeda caawu yahay aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdiraxmaan halkaad weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan ee magaalada atlanta iyo hareeraheeda